galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa sabti lix tobanka maaj sanadka laba kun sideed toban waa sagaal iyo toban anrada saacadda afrikada bari waa afarta galabnimo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bagga v o a somalicom efemyada magaalooyinka qaar ayaad sidoo kale naga dhagaysanaysaan idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya adigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo booqasho ku jooga magaalada muqdisho
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan sarkaal ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay deegaanka yaaq bariweyn ee gobolka shabeellaha hoose ninka waxaa la yidhaahdaa ibraahim gargudood ayagana waxay u maarataranayeen ama loo maarata magaciisa garasay u ahaa sheekh ibraahim gargudood ayuu ahaa wuxuu ahaa ninka meel la yidhaahdo maaragtay balbul amiin iyo boobaalle iyo xarumo xafiisyo ku leh oo shabaabka u qaabilsan zoonahan maaragtay yaaqbir weyne iyo laagi iyo wallaweyn iyo zoonahaas
barnaamijyadii hambalyada heesta ayaa dhacdooyinka toddobaadka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ra-iisul wasaaraha new zealand jacinda arden ayaa la kulantay bulshada muslimiinta iyo hogaamiyaasha muslimiinta ee magaalada christchurch ee waddanka new zealand sabtida maanta si ay ugu xaqiijiso in new zealand ay garab taagan tahay bulshadaasi kadib weerarkii masaajidada lagu qaaday jimcihii oo ay ku dhinteen afartan iyo sagaal qof iyadoo madaxa uu saaran yahay qamaar madow ayay ku celisay inay new zealand garab taagan tahay bulshada muslimiinta ahi ayna diyaar u yihiin bulshada iyo waddankuba inay taageeraan muslimiinta agaarka masaajidka weerarku ka dhacay ayaa la xiray midadka ayaa laga saaray masaajidka waxaana gaaray goobta baarayaal iyo khubaro brenton tarrant oo siddeed labaatan jir australiyan islamar ahaantasana isku magacaabay inuu ka tirsan yahay kooxda cunsuriyiinta caddaanka ahi iskana saraysiisa dadka intooda kale ayaa maxkamad ka soo muuqday maanta kaasoo ay ilaalinayeen laba askari gudaha maxkamadda qaadiga maxkamadda ayaa ku eedeeyey hal dembi oo dila tarrant wuxuu ku jirayaa xabsiga ilaa iyo shanta abril markaasoo mar kale maxkamad la horkeeni doono
ra-iisul wasaaraha dalka bakistan cimraan khan ayaa sheegay in nabadda dalka afghanistan in yar loo jiro isagoo soo xiganaya wadaxaajoodka u dhexeeya maraykanka iyo taalibaan bakistan ayaa maraykanka ku ammaantay qabanqaabada maraykanka ee wadahadallada tooska ah ee taalibaan ay la leeyihiin kuwaasoo maraykanku ku sheegay in maalmahan tallaabooyin muhiima la qaaday inkastoo aanu bixinin sharaxaad intaasi ka badan ayaa ra-iisul wasaare cimraan khan uu sheegay in hanaanka wadaxaajoodka ay gobolka u keeni doonto xasilooni ganacsi iyo weliba barwaaqo gaar ahaana dalka ay dagaaladu halakeeyeen ee afghanistan inuu lugihiisa isu taago maraykanka iyo taalibaan ayaa maalintii salaasadii wareeggii u dambeeyey wadahadallada u socday ee kusoo gebagabeeyay dalka qatar iyagoo sheegay in ay isla gaareen heshiis hordhaca oo lagu soo afjarayo dagaalka muddada siddeed iyo tobanka sannaha ka socday dalka afghanistan baarayaal ku sugan waddanka faransiiska ayaa bilaabay baaridda xogta duulimaadka iyo cod keydiyaha dowladda ethiopian airline ee ku burburtay dalka etoobiya dhowaantan halkaas oo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii saarna diyaaradda oo gaaraya boqol iyo konton iyo toddoba qof inkastoo ay saraakiil etoobiyaani hogaaminayaan baaritaanka iyo haddana khubaro ka socda faransiiska iyo maraykanka waxa ay yihiin kuwa caawinaya baaritaanadaasi in la helo natiijada ugu horreysa ee xogta duulimaadyada ayaa qaadan karaysa maalmo diyaaradda boong toddoba saddex toddoba max sideed ayaa xaddii hore ku burburtay duleedka adis ababa ee xarunta etoobiya waxyarun kadib markii ay halkaasi ka kacday waxaana ahayd bururkii labaad ee nooca diyaraddaasi soo gaara muddo shan bilood gudahooda oktoobar sanadkii hore ayay ahayd markii ay burburtay diyaarad kale oo bowen toddoba saddex toddoba max sideed gudaha waddanka indonesiya shalay ayuu madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu qadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed si uu ugu tacsiyadeeyo dadkii ku dhintay diyaaraddaasi burburtay
ruushka ayaa sheegay inaanay ka aamusnaan doonin cunaqabataynta ay ku soo rogeen maraykanka kanada iyo midooda yurub taasoo salka ku haysa weerarkii ruushka uu ku qaaday saddex markabo ukrain ay leedahay iyo weliba gelitaankii ruushka ee krimiya iyo weliba dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan bariga yurub waaxda dakhliga ee dowladda maraykanka ayaa warayay soo saartay jimcihii shalay ku sheegtay in cunaqabatayntan ay ku beegsanayaan lix qof oo ruusha iyo weliba siddeed hay-adood taasoo lagaga falcelinayo dhaqdhaqaaqyada iyo gardarrada uu ruushku ka wado ukrain xogayaha dakhliga ee maraykanka stephen mishin ayaa sheegay ayaa warkan ku sheegay in tallaabadan wadajirka lagu xoojinayo in si wadajir ah ay uga go-an tahay in ay ugu soo rogaan cunaqabatayntan si ay ugaga jawaabaan iskudayga ruushka ee uu ku ducwareemayo haybadda caalamiga ah iyo weliba uu ku yaraysanayo jiritaanka iyo xushmadda dhulahaaneed ee ukrain
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasaad ka dhegeysanaysanna waa v o a madaxweynaha waddanka jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele iyo wafdigu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada muqdisho maanta waxaana garoonka ku soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jabuuti ayaa lagu wadaa inuu xarigga ka jiro safaarad cusub ee jabuuti ay ka dhisatay magaalada muqdisho warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle madaxweyne ismaaciil cumar geelle garoonka muqdisho waxaa kusoo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxay salaan ka wada qaateen ciidamada baambeyda sidoo kale madaxweyne geelle wuxuu gacan qaaday qaar ka mid a ciidamada jabuuti ee jooga soomaaliya madaxweynaha wadanka jabuuti ismaaciil geelle waxaa la socday wafdi kala yimid wadanka jabuuti waxaana ka mid ahaa fanaaniinta caanka hobolada waaberi xasan aadan samatar iyo axmed cali cigaal madaxweynaha wadanka jabuuti ayaa loo gelbiyey aqalka madaxtooyada safiirka jabuuti u fadhiya soomaaliya wuxuu ii sheegay in madaxweynaha caaw uu baryi doono muqdisho waxaana lagu wadaa inuu xarigga ka jaro safaarad cusub oo jabuuti ay ka dhisata muqdisho sidau fiyoda u xaqiijiyo safiirka jabuuti halkan u jooga amniga magaalada muqdisho ayaa aada loo adkeeyey waxaana qadnaa wadooyinka muqdisho qaarkood gaar ahaan wadada makaal mukarama iyo wadada wadnaha dadka ayaana cagtooda maalaya maanta iyadoo gaadiidka guud ahaanba hakadla gelay dhaqdhaqaaqooda cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haatana shabeellaha hoose wararka ka imanaya deegaanka yaaqbari weyne ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in halkaasi ay xiisad ka taagneyd ilaa iyo shalay kadib markii maleeshiya gacansaar lale ciidamada dowladda soomaaliya ay halkaasi ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan al-shabaab ciidamo ka tirsan al-shabaab iyo dadka deegaanka ayaa xiisadii ay ka dhex oogan tahay haatan haddaba sarkaalka la dilay ayaa waryahayaga maxamed colaad xasan oo wax ka weydiiyey guddoomiye ku-xigeenka maamulka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle
waa mahadsan tahay ninkaan la dilay marka hore xoogaha maaragtay aan helnay oo mudo gaar waxay ahaayeen in niman shabaab ay aagaan iyo akbari weyne soo galeen oo maxaa la yidhaahdaa oo maaragtay meeshaasi ay maaragtay howlo iyo barnaamijhii ay rabaan inay ka fushadaan marka ciidanka maaragtay maleeshiyaad ciidanka la shaqeeya maaragtay dowladda ayaa meeshaasi maaragtay si hordhac ahaan loogu diray ciidanka xooga saraakiisha meesha uu joogto maaragtay ay u direen si loo soo ogaado iyo ninkaas wuxuu yahay iyo maaragtay ciidanka u wato inta la egyihiin kadibna isla markiiba ayagaaba iska hor imaad dhex maray kadibna maaragtay waxay naga codsadeen in maaragtay maaragtay loo soo gurmado isla marka ciidanka ayaa u gurmaday ninkii meeshii ayaa ayuu ku dhintay ayagana dhowr maaragtay ciidan bay naga waxyeeleeyeen xogaar laakiin saasana meeshii ayaa lagu dilay markii maaragtay taxshiirada ayna dhex martay ninkii markii dambe waxa uu noqday nin oo sarkaal ah oo shabaab ka tirsan aba amiir ah si dadkooda u yaqaanaan kelimada ma garatay wa waa gartay ninkan bal magaciisa iyo kaalinta uu kaga jiray al-shabaab ninka waxaa la yidhaahdaa ibrahim garguduud ayagana waxay u maaragtay garanayeen amba loo maaragtay magaciisa garashada u ahaa sheekh ibrahim garguduud ayuu ahaa wuxuu ahaa ninka meel la yidhaahdo maaragtay balbul amiin iyo boobaalna iyo xarumo xafiisyo ku leh oo shabaabka u qaabilsan zoonahan maaragtay yaqbir weyne iyo laage iyo walaweyn iyo zoonahaas u qaabilsan ilaa iyo maaragtay maaragtay meelo ku dhadhow tooratoor ku dhadhow maaragtay deegaanadaas u qaabilsanay al-shabaab ma garatay marka wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan al-shabaab oo deegaanada aada xustay madax ka ahaa madax ka ahaa ilaa ileego ayuu madax ka ahaa marka nin weynna wuu ahaa da ahaan marka marka maaragtay wejigiisa aragtid nin ugu yaraan adiga ilaa iyo konton jir ku dhadhow ayuu maaragtay noola ekaa marka meesha meel baladoogle ka fog maaha waa meel baladoogle toban iyo dhowr kilomitr u jirta waa yaaqbari weynaba laguu sheegaayo ma garatay wa- waa gartay ciidamada dowladda howlgalka maxaa uga dhintay wallahi kulley khasaaro waa jiraan laakiinse hadda ma sii faahfaahinayno masii galeen wax badan maaha marka wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in deegaanka xiisadii ay ka taagan tahay oo ciidamadii meesha tagana ay kasoo tageen dadkii deegaanka iyo al-shabaabna ay iska hor maaragtay xiisada ka dhex ogan tahay deegaankan yaqbari weyne ciidanka joogay hore bay ugu soo tageen maxaa la yidhahdaa leega waa ka warhaysaa marka hore la joogi jiray marka meel dhexe oo leega difaaceeda ahaa wuxuu ahaa yaqbari weyne yaqbari weyne marka ciidanka leega markay soo baxeen ayagana way ka soo baxeen maxaa la yidhahdaa maaragtay laakiinse ciidanku mar kastaba roombe iyo maaragtay aagaas wuxuu ku tagaa Eh, weliba ciidankan hadda oo maleeshiyadan oo aan rabno inaan maaragtay qarabnayno oo ciidameyno oo maaragtay run ahaantii eh, nimankan la dagaalanka al-shabaab run ahaantii gacan weyn naga siinaya Eh, maxaa la yidhahdaa ayagana maaragtay qeyb libaxle ayay nagala qaadanayaan marka in si kale maaragtay haddaan udhigo macnaha in ciidanku mar kastaba maaragtay uu helo dad maaragtay xogaha iyo maaragtay iyo- iyo iyo- iyo informationka uu ka helayo oo deegaanka maaragtay kaga sii xog ogaalsan oo maaragtay oo inuu helo aad bay muhiim u tahay ma garatay
waagaag dhegeystayaaalkaas wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga maxamed colaad xasan haatana kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxay noo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka weerar argagixiso ayaa toddobaadkan lagu qaaday laba masjid oo ku yaala dalka new zealand halkaas oo lagu dilay sagaal iyo afartan qof waxaana argagax caro iyo lama filaan ay ku noqotay dunida mid ka mid ah kooxaha weerarka fuliyey oo la rumaysan yahay inuu yahay xagjir australiyaana ayaa si toos ah muuqaal ugu baahinayay weerarka markuu geysanayay dunida ayaa siyaabo kala gedisan u cambaaraysay dadka dhintay waxaa ku jira dad soomaali ah saar axmed oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada christchurch oo ay ka dhaceen weerarada argagixiso ayaa v o a toddobaadkan la hadashay kadib markii weerarkaasi uu dhacay waxayna faahfaahin ka bixisay sida ay wax u dhaceen magaalada waxaa la yihahdaa christchurch eh, waxay ku taalada jasiirada koonfur iyo waxa eh, koonfur southka ku taala haa En, magaalada waxa weeye dad muslimiina oo xooga away joogaan ilaa saa umalayna saddex kun oo qof iyo ka badan En, marka waqti waqti waqtiga oo salaada duhurka noo ahay eh, salaatu jumca lagu jiray labada masaajidba mid wad weyn waaye midna waa mid yar marka weerara lagu qaaday marna waxaa laleeyahay laba nin ayaa jirta oo waxweerareen marna hal nin marka magaaladu waa xiran tahay lockdowna lagu sameeyay iskuulada dhan waa xiran yihiin qof walba meesha uu joogay ayaa layidhi joogso taasi waxa ay ahayd saar axmed oo ka mid ahayd soomaalida ku dhaqan magaalada uu weerarku ka dhacay ee christchurch ee waddanka new zealand waxaana ay u warramaysay v o da toddobaadkan dhacdinka kale toddobaadkan dhegaystayaal aan bayno waxaa ka mid ah maxkamadda degmada laascaanood ee gobolka sool ayaa qaaday kiiska dacwad gabar afar iyo toban sano jir ah oo guur lagu qasbay maxkamadda ayaa go'aamisay in gabadhan oo ninka ay ku dareen qoyskeeda sida la sheegay laga furo taasoo markii dambena uu aqbalay ninkii gabadha lagu daray cabdikariin olol wariyaha v o a ee gobolka sool ayaa waraystay guddoomiyaha maxkamadda degmada laascaanood xasan maxamuud warsame warbixin ku saabsan een, dacwadii een, tacadiga ahayd ee gabadhii ahayd la odhan jiray ha- dacwad saaq aadan oo ahayd afartan jirka ahayd haddaan arrintaa ka warbixiyo waxaa weeye gabadhaasi dacwad afar afarteedii ayaa dacwadaasna soo gashay gabadhaas waa gabadh iyadoo koritoon jir ah nin lagu meheriyey oo si khasaba loogu guuriyey yadaan raalli ka ahayn oo aan gangaarin oo xitaa aan gaarin xilligii ilmaha la guurin lahaa dabeedna dhibaatooyin badan baa la soo marsiiyey waxaa dhacday intii la xidhxidhay in qasab guriga lagu geeyey inay carartay hargeysa laga soo qabtay markii horkay toban jir bay ahayd kiiskaas maxkamadda hor yimi waxaanu samaynay waxaanu raadinay aabbaheed kii qasabka loogu guuriyey intii hooyadeed arrintaa haddii aanu ka baaraan degnay waxaanu ogaanay inay dhacday tacadi weyn oo dhibaataa ka dhacday meesha oo gabadhaas muddo saddex sana ah ay ku jirtay carar iyo canaha in xarig lagu hayo khasabayna lahay ilmaha ka ninkan guurgalmayhi ninkana ma doonayo dacwadiidan sii soconba saddex iyo toban bishana dacwada go-aan baanu ka gaadhnay go-aankaasoo ah mid cadaalad ku dhisan oo ahaa inaanu gabadhan ninkii waa laga furay magdhow waa loo soo qaaday dacwadaasina si cadaalad ku dhammaatay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda degmada laascaanood xasan maxamuud warsame oo u warramayey wariyaha v o a cabdikariin olol dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid a ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay ku dhowaad afartan kalena way ku dhaawacmeen qaraxyo ka dhacay toddobaadkan deegaanka goofgaduud buureeyey oo ka tirsan gobolka baay halkaasoo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada baydhabo qaraxan ayaa ka dhacay arbacadeennu ka soo gudubnay suuq ay maalin kastoo arbacay isugu yimaadaan dadka deegaanka iyo reermiyiga si ay u kala iibsadaan badeecooyinka iyo xoolaha lix qof ayaa ku dhimatay ku dhowaad toban kalena way ku dhaawacmeen kadib iska horimaad toddobaadkan ka dhacay magaalada gaalkacyo iska horimaadkan ayaa la sheegay inuu salka ku hayey muran la xiriira lahaanshaha dhul ku yaala dhinaca waqooyiga magaalada gaalkacyo duqa degmada gaalkacyo ee dhinaca puntland yaasiin cabdisamed cumar ayaa wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq uga warramay dagaalka dhacay iyo khasaaraha uu dhaliyey intuba dagaalkaasi marka hore wuxuu ka bilowday xaalad dhul dhulkana mushkiladiisu waa mushkilad caam oo sidan guud ahaan soomaaliya uga jirta gaar ahaana puntland uga jirta marka xaaladaasaa marka hore saakay dhacday dagaalbeeleed buu isu bedelay mulaysiyaada dad ardaala oo aan khiyaar ahayn baa halkaa ku diriray dhimashadu hadda inta la ii xaqiijaa waa lix dhaawacuna waa tobanee iyo maamulkii iyo waxbaradkii magaalada joogay isimadii baa hadda jooga meel goobtii bayna hadda maragta ku sugan yihiin adigu insha allahu waxaan rajaynaynaa intaasi ay dhibta ku simo kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee dhinaca puntland yaasiin cabdisamed cumar wuxuuna u warramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq ciidamada milatariga maraykanka ayaa toddobaadkan xaqiijiyey inay duqayn ay ka geysteen deegaanka daarisalaam oo u dhow magaalada owdhigle gobolka shabeellaha hoose ay ku dileen siddeed ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ciidamadaasi waxa ay taageerayeen ciidamada kumandoska ee soomaaliya ee danab kuwaas oo al-shabaab beegsaday al-shabaab dhinacooda waxay sheegteen inay dishay askari maraykan ah islamar ahaantaasina ay iska caabiyeen weerar uga yimid sida ay yidhaahdeen ciidamo maraykan iyo soomaaliya guddoomiyaha degmada awdheegle maxamed aweys abuukar maxmiyarow ayaa toddobaadkan iiga warramay weerarka ay ciidanku geysteen iyo khasaaraha ka dhashay weerarkan degmada awdhegle ka dhacay tuuli ka mid ah waa weerar noocaas ah oo iyaga ku talgal target liga ay ku ay ahaayeen marka dagaalkan awdheglan ka dhacay tuuli ka mid ah oo daarisalaam la yidhahdo waxaa si toos loo weeraray saldhig oo ay magaalada ishaeg maxuu ahay koonihii ay ku lahaayeen oo harta dhibaatadii fara badan aa loogu geystay burbur hantiyeed waa loo geystay iyo mid military ahaanba nasiir darase saddex madfaac oo xawaaw ah ayaa guryo oo shacabka ay leeyihiin tuuladaasi oo degan ayay ku dhaceen madaafiicdaasi marka xaggee bay ku dhaceen maxayse geysteen waxay ku dhaceen goob oo goob oo ganacsiah oo farmashiya meel aheyd oo goobtaasi waa ku baaba'day iyo farmashiyahaasi guri ku dhow oo isna sidaasoo kale mid kale ay ku dhacday dhibaatada ay geysteenna waxa waaye guri oo nin magaciisa cali awool yidhaahdo ayay ku dhaceen ninkaas adiga gabar oo adeer u yahay iyo wiil isaga uu dhalay wiilkiina waa ku dhaawacmay gabadha adeerka u yahayna way dhimatay nasiibdaro dhaawac iyadoo ah ayaa meesha laga soo qaaday istaamada xamar laga soo gaarsiiya labaday jidkaana ku dhimatay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada awdhigle maxamed aweys abuukar maxamed yarow oo toddobaadkan khadka telefoonka degmada awdhigle igugu warramay halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a barnaamijka dhacdinka toddobaadka aynu ku guda jirnaay kadib dhicitaanka diyaaradda ethiopian airlines ee bowen toddoba saddex toddoba max sideed ayaa waxa dalal dhowra dunida ku yaala ay joojiyeen isticmaalka diyaaraddaasi iyadoo shirkadduna ay sheegtay in la joojiyey isticmaalka diyaaraddaasi oo sida la sheegay muddo siddeed bil gudahood laba diyaaradood oo noocaasi ay dhaceen boqol konton toddoba qof oo kasoo kala jeeda soddon iyo saddex waddan ayaa ku dhintay shilkaasi oo toddobaadkan ka dhacay waddanka etoobiya gaar ahaan meel duleedka ka magaalada addis ababa kadib markii diyaaraddaasi ay ka duushay addis ababa kuna sii jiday nairobi kenya dadka dhintay waxaa ku jiray soomaali oo meelo kala gedisan ka kala yimid qaarkoodna dhalashooyin kala gedisan haystay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaan intaas ku soo gabagabaynayaa anigoo jamaal axmed cusmaan ayaa idinla socodsiinayey tan iyo kulinta dambe nabadgelyo
aynu dhegeystayaal intaasi kaga soo gudubno jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka markana kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaa toddobaad kasta xilligan oo kale aad dhegaysataan waxaa toddobaadkan si wada jira barnaamijka inoola socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed iimaan
ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo
saha aan ku hormaray warqadda ugu horeysa ibraahim waxa ay naga soo gaarto hooyo madiine axmed ducaale iyo habo qalin axmed ducaale iyo cawaale cabdisaad yuusuf cabdisaad iyo maka cabdisaad iyo nimco cabdi axmed ridwaan cabdi axmed iyo axmed cabdi axmed iyo salebaan cabdisaad iyo bare idris muuse iyo maryan idris muuse iyo xasan idris muuse axmed xaaji daahir iyo ibraahim xaaji daahir iyo cabdikariim xaaji daahir maxamuud xaaji daahir axmed ciise axmed iyo maxamed ciise axmed dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan lamaanaha isdoortay bay yidhaahdeen boqorka iyo boqoradda cali xaaji daahir cilmi iyo marwadiisa ruqiyo cumar muumin oo meherkooda uu ka dhacay magaalada boorama xarunta gobolka awdal isku waana ubad qayr qabana kale helah ayay leeyihiin aamiin dhambaalkan falastiin wuxuu naga soo gaaray tawane cali dacar iyo cumar maxamed xaaji boorow maxamed xaaji mulyuun maxamed xaaji siciido yuusuf ciise maxamed yuusuf ciise saare yuusuf ciise daahir maxamed cali cabdiwahaab maxamed cali waxaana ay taaniid gaarsiinayaan cumar cabdi cali iyo xamdi axmed maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya dhowaan waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulmaa bashbash iyo barwaaqo ee barheedin kala siiyo ubad qeyr qaba aamin ayaa leenahay warqaddan waxay naga soo gaarta hooye luul aadan xuseen iyo hooye xaliimo yuusuf cabdi iyo cabdinuur maxamed cabdi iyo cabdiqani maxamed cabdi iyo yaasmiin maxamed cabdi iyo cabdifitaax maxamed cabdi iyo dhammaan reer axmed cismaan jeele iyo guud ahaan reer cismaan jeele axmed iyo reer sheekh maxamuud nuur waxay tahniye dhalasho hawada u marinayaan cumar sheekh maxamuud nuur iyo ayaan axmed cismaan oo gabra ugu dhalatay muqdisho shantii bishan maarj gabadhaas waxaa loo bixiyey caasha cumar sheekh caasha soo barbaar ayaanu leenahay heesta ugu horreysa aan dhegeystayaashan u soo qabananana waa idey idey igaaryaw idey alaabaa jidka ii taalo umaya isogaysa imaaw imaaw agtay iyo imaaw waa codadka macaan ee axmed naaji iyo allah naxariista ee faadma qaasim hiloole
Thank you. abaalkii ku aastay dhalinyaraan ciidamaadkiiga aamuste dhalinyaraan ciidamaadkiiga aamuste Imau, imau, ate, i imau. Imau, imau, ate, i imau. Bara ate kuwada ite iga odeysa. Imau, imau, imau. Imau, imau, ate, i imau. Imau, imau, ate, i imau. Bara ate kuwada ite iga daandurahay heestaas maxay ku xasuusi idey gabdhihii markii oo suuqa adeega ay ka soo doonaan ya jidka loo istaagayo miya jidka loo istaagi jiray yarta waa ku salaama
waa tahay idey idey codadkii axmed naaji iyo faadimo qaasim haddaan intaa iskaga gudubno xaggii dhambaalada haddii aan dib ugu noqonno waxa uu dhambaalkan naga soo gaaray naley macalin daa'uud weriye cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan gacmo dheere iyo najmo macalin daa'uud iyo faadimo yuusuf wiilow shiine yuusuf wiilow iyo nuurto yuusuf wiilow faadimo cabdi ciro iyo caruurteeda iyo habar yaro xabiibo maxamed ibraahim iyo caruurteeda habaryar batuulo sheekh cabdicasiis iyo waxay yidhaahdeen habaryar batuulo maxamed iyo habaryar nuurto maxamed ibraahim iyo abtiyaal aadan maxamed ibraahim iyo cusmaan maxamed ibraahim dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay taaneed kale iyo laba gaarsiiyaan sarebaan cabdi maxamed iyo nasro macalin daa'uud oo aruuskooda uu ka qabsoomay degmada hodan ee gobolka banaadir ee muqdisho ducaduna waa xaggin ay leeyihiin maxaa arooskaas falastiin ugu ducaynaysaa waxaan leenahay isku waara ubad qayr qabana kale hela aamiin ugu horeyn waxay yidhaahdeen warqadani waa hambalyo dhalasho waxaanu salaamaynaa bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka daandure iyo caasha daandure waa ila fadhiya caashana anaa u qaaday waxaa halkan ugu horeyn tahniyad diraya nasrudiin xikaam sheekh cabdiraxmaan iyo caqiil bayaadir sheekh cabdiraxmaan iyo maxamuud macalin aadam iyo cabdiraxmaan maxamed sheekh iyo xikaam cabdulaahi maxamed iyo xikaam bayaadir sheekh iyo aaba maxamed sheekh iyo aaba sheekh bayaadir sheekh iyo aaba shaawul sheekh iyo hooyo xabiibo isxaaq iyo hooyo umeymo macalin aadan iyo faadumo hikaam sheekh iyo ayaan hikaam sheekh iyo sayma hikam sheekh iyo maxamuud isxaaq sheekh iyo aabe isxaaq sheekh cabdiraxmaan iyo ayaad isxaaq sheekh iyo doctor daa'uud mustafa macalin iyo daa'uud kheyr maxamed iyo dhammaan reer sheekh cabdiraxmaan banaaney oo kala jooga soomaaliya tarkiga kenya sudan iyo australia waxay hambalyo dhalasho farxadle u dirayaan maxamuud hikaam sheekh cabdiraxmaan iyo waxay yidhaahdeen walaasheen tunis maxamed sheekh cabdiraxmaan oo gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo labayo tobankii marj sanadkanaynu ku jirno ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaanu leenahay soo barbaar noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda gabadhii weynaatay oo ummadeeda gargaarta guulana ku garabgala noqo ayay leeyihiin aamiin ayaanu leenahay heestan oo raaca waa codka macaan ee fanaanada qadrada ah ee ciidaastuna waa
sida laamulushaha iyo codkii qatro daahir cege ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan dib u jallacaynaa dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray axmed cali sheekh iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari jamaal axmed cusmaan maxamed colaad xasan jaamac buulo jaamac jacfar kukaay aniga adigana iyo dhammaan asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba gaadhsiiyaan weriye cabdulcasiis xasey maxaad golfyar iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa zahra cabduqaadir xaaji oo wiiluu ku dhashay magaalada muqdisho wiilkaasina waxaa loo bixiyey cimraan cabdulcasiis waxaana cimraan ay asxaabta u rajeynayaan eebana uga baryaan inuu noqdo kii soo weynaado oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay warqadan waxay naga soo gaartay waa dhalasho waxay yidhaahdeen farxadle waxaa diraya nimcaan jaamac maxamed iyo aamine aadan maxamed iyo qadar saleebaan maxamed iyo siciid saleebaan maxamed iyo ifraax cali maxamed aamin cali maxamed iyo maxamed ciise maxamed iyo maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir iyo cabdikhaaliq xaaji galab iyo sabaad maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo isku duuban oo kala jooga daafaha caalamku waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan ibraahim ciise maxamed iyo marwadiisa qaaliga mune maxamuud oo wiil ugu dhashay magaalada burco afar iyo tobankii maarj waxay leeyihiin soo barbaar noqonkii dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay dhambaalkana wuxuu nooga yimid hooyo luul aadan xuseen iyo hooyo xaliimo yuusuf cabdi iyo cabdinuur maxamed cabdi iyo cabdiqani maxamed cabdi iyo yasmiin maxamed cabdi cabdifataax maxamed cabdi iyo dhammaanba reer axmed cusmaan jeele iyo waxay yidhaahdeen reer cusmaan jeele axmed iyo reer sheekh maxamuud nuur waxaana ay taaniyad hawad u marinayaan cumar sheekh maxamuud nuur iyo ayaan axmed cusmaan oo gabadhay ugu dhalatay muqdisho waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey caasho cumar waxaana aan leenahay caasho soo weyn aw noqotay waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda markana bal heesta xigta ibraahim noo soo qabo waxaan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynaa laabdoo xanto waxaa wadajir ugu luqeynayaa axmed shaar iyo xabiibo xasan tuuxi
aaadu marin eed ku ildaran kabasheedu marin eebkooyil daran sadirinaxo dawadeeda garo labdooxanto dawadeeda tahay dayro haka dhigin labdooxanto dawadeeda tahay dayro haka dhigin dabnahaygu shidin eeyla dadaal dabnahaygu shidin eeyla dadaal labdooxanto dawadeeda tahay dayro haka dhigin labdooxanto dawadeeda tahay dayro haka dhigin dabnahaygu shidin eeyla dadaal dabnahaygu shidin eeyla dadaal
dadka lama qasbo ragga lagu madayo wuxuu diidayay damac dheerida dadka lama qasbo ragga lagu madayo wuxuu diidayay damac dheerida wadardaaranoo dambay ku tahee shaki hadayac wadardaarano dambay ku tahee shadkii hadayac dumar uu lahaa edebisu qabo hala daalino hadal yuu ku dilin edebisu qabo hala daalino hadal yuu ku dilin niya kaadban umadirnaxde niya kaadban umadirnaxde edebisu qabo hala daalino hadal yuu ku dilin edebisu qabo hala daalino hadal yuu ku dilin niya kaadban umadirnaxde niya kaadban umadirnaxde
labdooxanto dawadeeda tahay dayro haka dhigin labdooxanto dawadeeda tahay dayro haka dhigin dabnahaygu shid eeylatada dabnahaygu shid eeylatada labdooxanto dawadeeda tahay dayro haka dhigin labdooxanto dawadeeda tahay dayro haka dhigin
laabdooxantoo dawadeeda tahay dayraha ka dhigin dabna haygu shidin ee ila dadaal dadaal iyo asalaam asna muxuu yidhi dib isku qabo hana daalino
aanu intaasi ku dhaafna heestaas warqadani ibraahim waxa ay leeyihiin waad salaamantihiin bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka waxay leeyihiin tahniyad farxad leh oo aroos baanu diraynaa waa dhammaan reer xasan macalin iyo dhammaan reer maxamed ismaaciil iyo ismaaciil cumar nuux iyo dhuux axmed xuseen iyo ibraahim shariif bulow iyo injineer cali maxamed diiriye iyo balag dhagaxley iyo isaaq ulow xasan shacab maxamed umooja cali dhuux xagar dheere maxamuud macalin faarax naseexa xirsi axmed aamine ifraax cabdi iyo wacan maxamed iyo cadey cadaan iyo fardowse cabdulaahi xaaji dadkanoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay hambalyo aroos u dirayaan lamaanaha aan kala dhicin bay yidhaahdeen waa haaruun xasan macalin iyo samsam maxamed ismaaciil oo arooskooda uu ka dhacay gaarisa isku waaro ubad kheyr qaban kale hela ayaan u leenahay aamiin waxaa markan noo baaqaya cabdikariin axmed maxamed iyo aamina aadan maxamed iyo qadar saleebaan maxamed iyo siciid saleebaan maxamed ifraax cali maxamed amiin cali maxamed iyo maxamed ciise maxamed nimcaan jaamac maxamed maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir iyo cabdikhaaliq xaaji galab iyo sabaad maxamed diiriye ha ka tegina bay yidhaahdeen cabdi maxamed diiriye iyo dhammaanba reer maxamed diiriye waxaana ay jecel yihiin inay halkan taaniyad uga diraan ibraahim ciise maxamed iyo marwadiisa mune maxamuud oo wiil ugu dhashay magaalada burco afar iyo tobankii bishan waxaana ay leeyihiin ducadu waa haggena allaha ka dhiga wiilkaasi kii soo weynaada oo wax tara waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba markana heesta xigta bal noo soo qaba ibraahim waxaan dhegeystayaasheenna u cayaaraynaa naf jacayl helay iyo codkii hodan cabdiraxmaan
waa tahay falastiin naf jacayl helay iyo codkii hodan cabdiraxmaan ayaan intaas ku dhaafaynaa ibraahim warqadda markana haddii aan ku hormaro waxay leeyihiin waanu salaane bahda v o e daadihiyaasha barnaamijka caashicuud iyo ibraahim daandure cashaana u qaaday ibraahimna waa idin maqlaaya warqadan waxay naga soo gaartay ciise action maxamed kerow dhagabarde ibraahim maxamed yarow dayow iyo muhaab aadan marubow iyo maxamed xuseen wariir loo yaqaano maxamed gooris iyo cabdinaasir macalin roobow cabdisalaan cabdulaahi cali dabar iyo ismaaciil maxamed xuseen isaaq cali xasan cali xasan kaargooye xasan aadan ibraahim foodcadde dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay hambalyo dhalasho u dirayaan cabdiladiif barow aadan iyo marwadiisa bay yidhaahdeen xabiiba yuusuf cali oo wiil ugu dhashay magaalada bardaale ee gobolka baay waxay leeyihiin soo barbaar noqonkii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay waa tahay waxaan dhambaal ka helnay sakariya raage bootaan iyo adeer yuusuf ciise quule iyo hooyo shamis aadan dheere iyo raage bootaan diiriye maxamed bashiir cabdulaahi yuusuf iyo macalin muxidiin gorde iyo shuuke aadan gurey waxaanay taani u dirayaan khadar yuusuf ciise qadar quule iyo ayaan muuse khaliif oo wiil ugu dhashay baaltaag oo ka tirsan galaadi gobolka doolo waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay wiilkaasi ha noqdo kii soo barbaara oo waalidkiina waxtara iyo dalkiisa iyo dadkiisaba
warqadda markan ibraahim gacanteeda ugu dambaysa waxay naga soo gaartay eedda faadumo cabdulaahi cumar iyo qadre khaliif nuur iyo siciid macalin maxamed iyo caashe khaliif nuur iyo nicimo khaliif nuur kalsoon macalin maxamed iyo maxamed khaliif nuur iyo farxaan khaliif nuur iyo xasan khaliif nuur iyo maryan yuusuf ifraax daahir calasow iyo hooye ceeble cabdulaahi xasan iyo samsam cabdi cumar iyo maxamed cabdulaahi xasan abuukar cabdulaahi xasan iyo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi iyo wiilo cabdulaahi yuusuf iyo nuuro daahir cabdulaahi ister maxamed cabdulaahi iyo faadumo cabdulaahi xasan iyo xasan cabdi cumar iyo xaliimo cabdulaahi xasan maxamed cabdulaahi xasan aadan cabdulaahi xasan kaafiyo cabdi cumar dhammaan waxay tahniid u dirayaan bashiir cabdulaahi cismaan iyo shamse khaliif nuur oo ku aqalgala magaalada beledweyne gaar ahaana xaafadda buundaweyn waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin ayaanu leenahay warqadaasi ayaana ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir idinkugu soo jeediyey falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo waxaan idinku dhaafaynaa waa dhaboobay jacaylkan codka macaan ee cabdiqaadir buunis waa qoslaysaa laakiin kuma weydin maxaa ku qoso sheegaa
intaad ka samaytaa xujo waa la dhowraa waxintaad ka samaytaa xujo waa la dhowraa waxilumayna doondoon ayaa isdhiirigelisa waxilumayna doondoon ayaad isdhiirigelisa wax dhintaad ka samirtaa rajo waa la dhowraa waxilumayna doondoon ayaad isdhiirigelisa waxilumayna doondoon ayaad isdhiirigelisa dabbanceen tagaynban geelku dheel miyahayo cadaalan dhool haraadban dabka dhiganaya dabbanceen tagaynban geelku dheel miyahayo cadaalan dhool haraadban dabka dhiganaya kici weyday sidaan rabay dhaawaciiba ilaaco adhici weyday sidaan rabay dhaawac ودبوبي جعل كان دلدل سناي دلدل سناي دلدل سناي ودبوبي جعل كان دلدل سناي دلدل سناي دلدل سناي
heesaasi cabduqaadir irmayow boonis ayaa ku luuqeynayey waxaana aad ka dhegaysanayseen v o a gunaarna waxay u ahayd idaacaddeenii galabnimo waxaa sii wada jirna idinla socodsiinayey cabdixakiin maxamuud shiir waxayo anigua jamaal axmed cismaan bashiir abikarinax iskudubriidka inoo qaabilsanaa dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabaadiino
dhagax dhuunta kama dego dhayahaad ku aragtaa dhagax dhuunta kama dego dhayahaad ku aragtaa dhulka meesha doogale carabkuna dhadhamatay dhulka meesha doogale carabkuna dhadhamatay dhagax dhuunta kama tego dhayahaad ku aragtaa Hey, dhagax dhuunta kama tego dhayahaad ku aragtaa dhulka meesha doogale carabkuna dhadhamashe dhulka meesha doogale carabkuna dhadhamashe ana dhaawac baanaho dhibku waygaha badanto